kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a galabtana barnaamijkanan waxaanu ku faaqidi doonaa kulankii derby manchester ee dhex maray labada kooxood ee man united iyo manchester city kaas oo ka dhacay gegada wembley ee magaalada london kulankan oo aalaba lagu daafuro xilli ceereedka cusub ee oo ay ciyaaraan kooxaha kusoo kala guulaysta premier league iyo koobka maxalliga ah ee f a kabka ayaa waxaa ku guulaysatay kooxda kubadda cagta ah ee manchester city oo sanadkan daafacanaysa horyaalka premier leaga haddaba kulankan iyo waxaabihii laga bartay ayaan barnaamijkeenan ku faaqidi doonaa waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya burhaan cali macow oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha tibiyey ee jooga muqdisho qadar maxamed oo isna wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi soomane oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii derby manchester mahadow aada umahadsan tahay waa ku dhowahay v o a barnaamijka ciyaaraha haddii aan u gudagalo su-aashaada kulankii xiisaha badnaa ee derby manchester marka labadan kooxood ciyaarayaan labada manchester waa kulan aada u xiiso badan waa kulan daawasho mudan waana kulan miisaan leh waxyaabaha laga bartay waxaa ka mid ah kulankii yacni ugu dambeeyey ee koob laga qaaday tartanka kumeni shilidka ee kooxda city unitedka ka qaaday saddex gool iyo laba goolay kaga qaadeen weliba xilligaasi ciyaartooy waaweyn sida owen ayaa qayb ka ah weliba isaga ayaa goolka dheliyey marka city waxaa la leeyahay markoodii toddobaad ayay ku guulaysanayaan tartankani tanhag way ku adag tahay inuu yacni si fudud ugu adkaado kooxda kubadda cagta ee manchester city sidoo kale waxaa la leeyahay kulankii saddexaad ilaa iyo afaraad ee penalty noocan oo kale laisla gaaro maadaama ilaa iyo toddobo iyo toddobo markaasoo kale ay tuurteen ugu dambeyntiina hal laga siibgareeyey taa oo suuragashay in kooxda kubadda cagta city toddoba ay dhaliyeen halka lix ay dhaliyeen nimankii markaas sidoo kale unitedka ahaa kulankii xiisaha badnaa ee derby manchester iyadoona sidoo kale horyaalka premier leaga laba kulan kale oo isku arki doonaan laakiin city ayaa rikoor cajiiba samaysay markoodii toddobaad ayayna markaas ku guulaysteen tartankan halka markii ugu dambeysay city laga qaaday koobkan ay ka qaaday kooxda kubadda cagta deviliska kulan noocan oo kale ayay ciyaareen mahado waxyaabahan cajiibka ah ayaa markaas sidoo kale laga bartay waa mahadsan tahay burhaan soomane ma u qalantay guuldarrada ku dhacday kooxda kubadda cagta ee man united mise nasiib ayaa looga adkaaday marka aad fiidhayso kulankan sida ay ku soo galeen aada u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bahda v o a manchester united ciyaartaa markii loo fiiriyo rajadoodu aad ay u fiicneed maadaama ay difaacanayeen goolkooda kana difaacanayeen xidigaha manchester city oo iyaga aad u fiicnaa manchester united runtii waa ay dadaaleen way fiicnaayeen waxaan aniga ahaan qabaa in nasiib looga qaaday koobka iyo sidoo kale qaladaad koobnaa oo u galay tanhaag tusaale bedelkii uu sameeyey oo aad dabcan aniga ahaan a ugu dhaliilay bedelkii da'yarka ama diyaalo oo garabka shaqo adag ka hayay inkastoo booskaasi ninkii lagu bedelay uu ahaa mid shaqeeyey laakiin ani ahaan waxaan qabaa in ciyaartaasi haddii uu kusii heli lahaana fursad fiican ay u heli lahaayeen xidigaha manchester inay goolal kala helaan fursadihii manchester ay khasaarisay wax loo dhiga ma lahayn laakiin khasaarintii fursadaha dahabiga ahaa waxa ay keentay inay guul darro ay beddo maadaama wakhti hore ciyaartu ay dili kareen isku soo wada duub waxaan qabaa manchester united oo dhaawac ku jirtay safkeeda markii la fiiriyo xidigo badan ay ka maqnaayeen sidaasna u dagaalantay in nasiib darro keliya ay haleeshay maadaama kubadda cagta mar walba haddii rigooro ay tagto aysan awood dabcan meesha oolin loona baahnayn mar walbana ay badin karto kooxda ku fiican ee xidigahoodana ay aad u yaqaanaan laturista ugu dambayn afarta koox ee ugu sarreysa brimier liga siday uga faa'iidaysteen suuqa xagaaga kooxdaysa soo iibsatay ciyaaryahanada ugu badan sanadkan sanadkan lixda kooxood ee ugu waaweyn e b lka ama brimier liga markaad fiirso tan iibsigooda waxaa ugu cimaamadan baan isleeyahay nimankan manchester united ah nimankan united ah baa ugu cimaamadan baan isleeyahay muxiimadu sababtaan middaa ule waxay tahay united sanadkan kal iibsigeedu cimaamadka turis buu leeyahay markaad waxay la wareegeen layan yuuro oo daafaca runtii isagii baa ka dhaawacmay runtii haddana mar kale waxay la soo wareegeen laba saxiix oo kale oo daafaca bay bayer mulig ka soo qaateen mates delight uu ku jiro marka united waa niman kala iibsigoodu sanadkan cimamadku tuuris mudan marka hadda iyagu ayaan isleeyahay waa niman aad yaad u cimaamad runtii city oo kale markaad fiiriso saafino iyo mid ay rival baleedka la soo wareegeen iyo xitaa alfares ay sii direen micnaa city marka sanadkan city iyaguna waxaan isleeyahay harmayba sanadkan sanadkoodii ahayn oo aanu berberlii ku cimaamadan doonin baan isleeyahay haddaysan suuqan wax ay ka bedelin oo ay ciyaartooy khatar badan la soo wareegin sanadkaas city sanadkeeda ma ahan baan isleeyahay redis oo kale markaad fiiriso kala iibsigeeda haddaba waxay doonayaan qadax oo ciyaartooy bay hadda raadinayaan runtii arsenal oo kale markaad fiiriso kala iibsigeedu ma cimaamadna sports oo kale ma cimaamadna laakiin sanadka kan runtii e b l ka lixdaas naadi ugu waaweyn nimanka ugu cimaamadan sanadkan oo ra khatar badan la soo wareegay waa united aad baad mahadsantihiin intaas aynu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kees xiga dhammaantan isku duuban waa mahad cali xadaroo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo